mashaqadan oo xalay saacadihii dambe ka dhacday magaalada hargeysa ayaa sida uu ii sheegay maamulaha cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa axmed daahir aadan uu ninkani hal mar qudha midi amaba toore kaga wada jaray xaaskiisii oo uur lahayd iyo laba carruur oo uu dhalay isagoo isla markii daba xubinta taranka iska jaray islamarkaana dhaawacyo kala duwan isgaarsiiyey sida naloo sheegay dhacdan waxay dhacday xalay saddexdii habeennimo abaaraha saddexdii habeennimo markaa waxaa sameeyey nin kuna sameeyey reerkiisii oo laba caruura iyo hooyadii oo uur lahayd saddexdiiba uu israaciyey isla marhaanta asaga laftiisuna uu dhibaatooyin xoogan isku geystay kaasoo ay ka mid hadhowta isku geystay tuuriya uu isgeliyey iyo xubintii taranka uu asaga laftiisu iska gooyey ninkan oo sida ay v o eeda u xaqiijiyeen maamulka cusbitaalku maskaxda ka xanuunsanaya ayaa haatan lagu daweynaya isla cusbitaalkaasi guud ee magaalada hargeysa iyadoo ay ku sugan yihiin dadweyne kala duwan oo u badan helada qoyskan waxaana uu maamule axmed daahir ii sheegay in xaaladiisu ay haatan fiican tahay isaga qaliin baa lagu sameeyey marka qaliinkiisu dhammaaday cisbitaalkuna ku sugan yahay mar aan la kulmay caa'iladiisu waxay ii sheegeen in ninkan uu maskaxda ka xanuunsanayay oo dhowr jeero hore la geeyey ilaaj geesta kale taliyaha ciidanka booliska somalilan sarreeye guuto cabdilaahi fadil iimaan ayaa dhinaciisa ii sheegay in baadhitaanka dhacdadan ay ciidamadu gacanta ku hayaan islamarkaana cusbitaalka ku ilaalinayaan ninka falkan geystay somalilan ayaa kadib dagaaladii sagaashamaadkii ay jiraan dadweyne kala duwan oo u badan ragga kuwaasoo qaba xanuunada dhimirka islamarkaana halistooda leh waxaana uu maamulaha cusbitaalku ii sheegay in loo baahan yahay layska kaashada daryeelkooda runtii waa mid meesha taalla laakiin waxaad moodaa in dadkan imika xanuunsanaya sidii hargeysahaan jirtay maaha guri aan laba amba saddex aan ku jirin xanuunsanaya way yartahay marka waa howlo baahan in bulshada iyo in iyo cisbitaalka qaybta dimirku ay iska kaashadaan waa howlo baahan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa